samu'eelkii koowaad cutubka labiyo labaatanaad sidaas daraaddeed daa'uud halkaas wuu ka tegey oo wuxuu u baxsaday xagga booshii cabdulaam oo markii walaalihiis iyo reerkii aabbihiis oo dhammu ay taas maqleen ayay halkaas isagii ugu tageen oo mid kasta oo cidhiidhi ku jira iyo mid kasta oo dayn qaba iyo mid kasta oo aan raalli ahaynba isagay isu soo urursadeen oo isna wuxuu u noqday madax u taliya oo waxaa isaga la joogay in ku dhow afar boqol oo nin markaasaa daa'uud halkaas ka tegey oo misfaahdii reer mo'aab u kacay oo wuxuu boqorkii reer mo'aab ku yidhi waan ku baryaaye aabbahay iyo hooyaday ha soo baxeen oo ha kula joogeen ilaa aan ogaado waxa ilaah ii samaynayo oo wuxuu iyagii hor keenay boqorkii reer mo'aab oo isagay la joogeen intii daa'uud dhufayska ku jiray oo dhan markaasaa nebi gaad wuxuu daa'uud ku yidhi dhufayska ha ku sii jirine bax oo waxaad tagtaa dalka yahuuda markaasaa daa'uud tegey oo wuxuu yimid kayntii xaareed markaasaa saa'uul wuxuu maqlay in daa'uud iyo raggii la jirayba la soo arkay oo saa'uulna wuxuu joogay gebicaah isagoo hoos fadhiya geed raamaah ku yaal oo warankiisiina gacanta ugu jiro addoommadiisii oo dhammuna hareero taagan yihiin kolkaasaa saa'uul wuxuu ku yidhi addoommadiisii hareerihiisa taagna bal maqla hadda kuwiinnaan reer benyamiinow wiilka yeesey miyuu midkiin kastaaba siinayaa beero iyo beero canab ah oo miyuu kulligiin idinka wada dhigi doonaa kuwo kun kun u taliya iyo kuwo boqol boqol u taliya masaasaad kulligiin iigu heshiiseen oo uu midkiinna iigu soo sheegi waayey markii wiilkaygu axdi la dhiganayay wiilka yeesee oo uu midkiinna ii nixi waayey wuuna iigu soo sheegi waayey in wiilkaygu igu kiciyo addoonkayga inuu ii gaado sida maanta oo kale markaasaa waxaa jawaabay doo'eeggii reer edoom oo ag taagnaa saa'uul addoommadiisa oo wuxuu yidhi waxaan arkay wiilkii yeesey oo noob ku soo socda oo u yimid aximeleeg ina axituub oo isna rabbigu wax u weyddiiyey oo saadna wuu siiyey oo seeftii goli'aadkii reer falastiinna wuu siiyey kolkaasaa boqorku u cidiray in loo yeedho wadaadkii aximeleeg ee ahaa ina axituub isagii iyo reerkii aabbihiis oo dhanba kuwaas oo ahaa wadaaddadii noob joogay oo iyana kulligood boqorkii bay u yimaadeen markaasaa saa'uul ku yidhi bal hadda maqal in axituubow oo isna wuxuu ugu jawaabay sayidkaygiiyow waa ikan kolkaasaa saa'uul ku yidhi maxaad iigu heshiiseen adiga iyo inayeese oo maxaad u siisay kibista iyo seefta oo ilaahna wax ugu weyddiisay si uu iigu kaco inuu igaado sida maanta oo kale markaasaa aximeleeg wuxuu boqorkii ugu jawaabay bal yaa addoommadaada ka mid ah oo sida daa'uud aamin u ah kaasoo boqorku soddog u yahay oo weliba shirkaaga ka qayb gala oo reerkaagana sharaf ku leh anigu ma maantan bilaabay inaan isaga ilaah wax u weyddiiyo taasu ha iga fogaato anigu waxaan oo dhan waxba kama ogi wax yar iyo wax badantoona haddaba boqorow anigoo addoonkaaga ah iyo reerka aabbahay oo dhanba waxba hana saarin markaasaa boqorkii wuxuu yidhi aximaleegow hubaal waad dhimanaysaa adiga iyo reerka aabbaha oo dhammuba dabadeedna boqorkii wuxuu waardiyaashii hareerihiisa taagnaa ku yidhi ku jeesta oo wadaaddada rabbiga laaya maxaa yeelay gacantoodu daa'uud bay la jirtaa oo iyagoo og inuu baxsaday ayayan ii soo sheegin laakiinse boqorka addoommadiisii way diideen inay gacantooda ku fidiyaan oo laayaan wadaaddadii rabbiga markaasaa boqorkii doo'eeg ku yidhi adigu ku jeeso oo wadaaddada laa doo'eeggii reer edoomna wuu ku jeestay oo wadaaddadii laayey oo maalintaas wuxuu laayey shan iyo siddeetan qof oo wada qaba eefood dhar wanaagsan laga sameeyey oo magaaladii wadaaddada oo noob ahaydna wixii joogay ayuu seef ku laayey rag iyo dumarba iyo carruur iyo caananuugba iyo dibi iyo dameero iyo idoba wuxuu ku wada laayey seef oo waxaa ka baxsaday oo daa'uud ka daba cararay mid ka mid ah wiilashii aximeleeg ina axituub magaciisana la odhan jiray abyataar markaasaa abyataar wuxuu daa'uud u sheegay in saa uu laayey wadaaddadii rabbiga kolkaasaa daa'uud abyataar ku yidhi maalintii doo'eeggii reer edoom halkaas joogay waan garanayey inuu saa'uul u sheegi doono dadkii reerka aabbaha oo dhan anigaa dhimashada u soo jiiday haddaba aniga ila joog oo ha cabsan maxaa yeelay kii naftayda doona ayaa naftaadana doonaya waayo ammaan waad igula joogi doontaa